deegaanka burka dermed waxaa heshiis ku gaaray laba beelood oo walaalo ah islamarkaana dhowaan ku dagaalamay deegaanada labagaras iyo guulane ee gobolka shabeellaha dhexe labadan beelood ayaa waxa ay ku heshiiyeen in aan la tacbo karin beeraha cusub islamarkaana lagu nacfiyo kuwa tabcan waxaana kale ee lagu heshiiyey in hubka laga dhigo labada beelood ee daruurtu ay ka dhexayso alijesto guddoomiyaha dib u heshiisiinta deegaanka burka dermed ee shabeellaha dhexe ayaa faahfaahin ka baxshay heshiiska ay gaareen labada beelood waxaan rabnaa inaan sheegno beelaha agoonyar iyo warsangeli oo wax yaroo isqabada uu ku dhex maray beero iyo dhul oo maalmo dhoweed xaajadooda aan ku jirnay qodobadii aan ku soo gebengebayna inaan la wadaagno warbaahinta iyo dhammaan inta ay khusayso oo taladaasu ay khusayso oo amba dowlo leh amba dadweyne leh waxaan rabnaa beerahaas la isku qabtay go-aanan ka gaarnay muddaan u qabannay muddadaas waa lix bilood oo maanta ka bilaabanaysa duubabka afgaal iyo guddiga afgaal iyo dowladda hirshabeelle iyo dadka dhaqanka ahoo labadaas beelooduba waa ka ballameen waxayna ku ballameen in laysugu yimaado si loo fuliyo dhulkaas milkiyaddiisa ciddii lahaydna loo siiyo ciddii ay haysatana looga wareejiyo si nabadahoo wanaagahoo qurux badanna shirkaas oo ugu dhaco lix bilood oo maanta laga bilaabaa loo ballamay waxaana lagu ballamay dhulkaas la isku hayo inaan wax geedahoo dambe oo beerahoo laga fali karaa aysan jirin ilaa maa heshiiskaas iyo go-aankaas aan ku maqannahay aan laysaga keeno oo dowlo iyo duubab iyo duquub ay u maraysan yihiin iyo deegaanka dadka deganba ilaa maa laysaga keeno inaan beer cusub laga fali karin odayaasha labada beelood ayaa ballan qaaday in ay fulin doonaan heshiiska lagu gaaray deegaanka burka dermeed ee gobolka shabeellaha dhexe wax allaala waxay soo jeediyeen hoy nabadgelyu arkeenna waa qabnaa waana qaadannay iyadoon murun lahaynaan qaadannay wixii dulun wadana anunkuna waa sheegaynaa iyakuna hanoo kaalmeeya iyo kana colkoor ma qabno daawaan la nahay bin soomaalidu waxay istiraa waxaan adaale iyo waxaan alaale kaliya aana soo dhex gashay ee xumaan ma qabno iyadana waa ka daawoobaynaa oo waa sida mas-uuliyiintu meel u dhigtay raalliyaanna ku nahay beeraha la sheegaayo oo halla fala la leeyahay waa joojihaynaa waana aqbalaynaa hadday dhacdo in nin asu edab daraadana waa soo sheegaynaa mas-uuliyiintuna gacan biraha ku qabato dhulkaanna nin walba wuxuu ka tegaa asagoo dhulkaygii dhulkaygii dhulkaygii lahaa wamaa rabuka la leeyahay iyo qabri la dhigo
way saganamee labadaaya beelood oo ayaanta xooga dhulbaareed warkaanu dhex yiilay waa isaga nimid waana ka daawownay waana ka heshiinay wixii dhaawac ahay inuu soo booqanno waana loo dhiiba waana qaadannay wixii dhulahay wakhtigii lix biloodaa loo qaatay lixdaas bilood wixii ka dambeeya in la faaruujiyo ciddii ku jirta ciddii sheegaysa looga baxsho deegaanka burka dermeed ayaa waxaa taalla gogol nabadeed oo loogu talagalay in lagu heshiisiiyo dhammaan beelaha dega gobolka shabeellaha dhexe